أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحاaبه أجمعين أما بعد tafsiru suuraة الأxqاaf ayuu casharkeena caawa ka bilaabmayaa aayadda ugu horeyso suuraة الأxqاaf waa suura makiya waana aakhiru اlxawaamiim xawaamiimta suuradda ugu danbeysa way ibnu mardaweyhi sida uu ibnu cabaas ka warinayana waxa uu yihi naزlat bimakata suuraة اlأxqاaf waxay kusoo degtay maka wax fara badan oo risaalada iyo qur-aanka shanigiisa iyo xaqa alle iyo ayay aada suuradda u taabanaysaa qaala tacaala allah wuxuu yihi bismi illaahi اraxmaani اraxiim xaamiim tanziilu lkitaabi kitaabka dejintiisa soo dejintiisa min allahi alla xaggiisay ka ahaatay allihii alcasiizi adoomidii addoommadiisa ka adkaa allihii alxakiimi xikmadda badnaa ee falsamaa maa khalaqna asamaawaati maa khalaqnaa ma aanan abuurin alsamaawaati ciraryaalo waalarda dhulka ma aanan abuurin iyo wamaa waxa beynahumaa dhexdooda ahaaday ilaa bilxaqi ilaa lilxaqi xaq un baan u abuurnay iyo waajalin waqti intii ka ah inay socdaan waqtiga oo musaman la magacaabay oo ilaahay agtiisa ka magacaaban waaladiina kuwa kafaruu kufriyey oo rabbi ku gaaloobay camaa mucriduuna kuwii jeesanaya waayo camaa undiruu wixii loogu digay xaggiisa kuwii ka jeesanaya waayo suuradda marka waxay la bilaabatay qur-aanka iyo shanigiisa in aada loo wey ay u weyneysay marka horeba qur-aanka shanigiisa waxaa lagu weyneeyey inuu allah xaggiisa ka yimid tanziilulkitaabi kitaabka dejintiisa soo daadejintiisa min allaahi alla xaggiisau ka ahaaday allihii alcasiizi addoommadiisa ka adkaa alxakiimi ee xikmadda badnaa qur-aankan ay kuwan beeninayaan allah xaggiisuu ka yimid allaha casiiska ah ee xikmadda badanna ee wax walbaa sida ay ku habboon yihiin ku sugaayo maa khalaqna asamaawaati samaawaadka ma aanan abuurin ciraryaalo waalarda dhulka ma aanan abuurin iyo wamaa beynahumaa dhexdooda waxaa ahaaday ilaa bilxaqi ilaa lilxaqi ayaan u abuurnay xaq un ayb oo xaqaasina markaad waxa ay tahay midii alla uu tilmaamayo wamaa khalaqtu ljina walinsa ilaa liyacbuduun iyo midda kale ee suurat lmulki aladii khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala walilahi ma fi samaawaati wma fi lardi liyajziya aladiina asaa'uu bima camiluu wayajziya aladiina axsanuu bilxusna dhul iyo cir marka waxaa alla u abuuray waa xaqaas iyo waajalin waqti intii ka ah waqtiga oo musaman la magacaabay waqti la magacaabayna inay gaarto ayaanu u abuurnay waqtigaasna waa yowmu lqiyaama waana madasha alla subxaanahu watacaala uu u qabtay samadan iyo dhulkaanu inay gaaraan aayadda marka waxay ku tusee fiihi ishaaratun aayadda waxaa ku sugan ishaaro ilaa fanaa'ihimaa adduunyada iyo yacni dhulka iyo cirkuba in ay baaba-ayaan dhul iyo cir inay dhammaan dhammaad u dambeeyaan ayaa aayaddu ay tusaysaa waayo aayaddu waxay leedahay waajalin musaman dhulkiiyo cirkii baan abuurnay waqti baan u abuurnay magacaaban waqtigaa haddii la gaaro waa dhammaanayaan waa baaba-ayaan marka ilaahay unbaa baaqi ahaanaya wixii kasoo haray si kastoy u waaweynaadaan waa baaba-ayaan waaladiina kuwii kafaruu kufriyey gaaladii mucriduuna kuwii ka jeesanaya waayo camaa kii xaggiisa undiruu loog looga digay loogu digay ayay ka jeesanayaan qul waxaa tidhaa nebiyow ara-aytum bal ii sheega maa waxa tadcuuna aada tuugaysaan ama aada caabudaysaan min duunillaahi alla sokadiisa xaal ay yihiin aruunii bal itusa maadaa maxaybaa khalaquu ay abuureen min alardi dhulka xaggiisa maxay ka abuureen bal itus am lahum bal ee alahum miyay leeyihiin iyaga shirkun wadaag shirkad iyo wadaag miyay leeyihiin fi samaawaati samaawaad dhexdooda ay ku leeyihiin iituunii iila kaalaya bikitaabin kitaab iila kaalaya min qabli haadaa kan kitaabka oo min qabli haadaa kan oo qur-aanka ah ka horeeyey oo bal in ilaahay qeyrkii la caabudo ay ku taallo iila imaado ii keena ow amase athaaratin werin ama haraa min cilmin kaas oo min cilmin raad oo min cilmin cilmi xaggiis ka ahaaday bal ii keena ayb in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaya aayaddanna markaad xujaj baa ilaahay uu kusoo bandhigayaa waxaana xujadaasi ay ku foorartaa qolyaha ilaahay qeyrkii caabudaya waxaa la leeyahay sabab lagu caabudo ilaahay qeyrkii miyaa jiri karto oo markaa yacni dhulkii miyay ku leeyihiin wax ay iyagu abuureen oo koonkan iyo dhulkan yaalla ma jiraan haddii aynan waxay abuureen ounan jirin wax rabbi ay shirko kula yihiin ma jiraan labadaa haddii la waayo oo shirkadna ay waayaan wax lahaansho iyo abuurisna ay waayaan in markaas yacnii la caabudaa waa baatil oo waxay noqonaysaa foolxumo iyo xumaan in markaa ilaahay qeyrkii axad aan waxna haysanin rabbina aan shirka la ahayn in la caabudo gar ma ahan waay fii suurati saba aan kusoo marnayo qul idcu ladiina zacamtum min duuni illahi laa yamlikuuna mihqaala daratin fi samaawaati walaa fi lardi wamaa lahum fiihimaa min shirkin wamaa lahu minhum min dahiir ayaan soo marnay ayb marka qul waxaa tiraa buu alla yidhi ara-aytum bal ii sheega akhbiruunii bal ii warramoo ii sheega maa waxa tadcuuna aada tuugaysaan min duunillaahi alla sokadii aada baryaysaan ood dul nagi tihiin ood caabudaysaan aruunii itusa maadaa maxay bay khalaquu ay abuureen maxay abuureen bal itusa min alardi dhulka xaggiisa maxay ka abuureen wax dhulkan korkiisa yaallo oo iyagu abuuristiisu ay leeyihiin oo ay iyagu bilowdeen bal ii sheega am lahum amtaani marka waa munqatica bal ayaa markaa ku qadaran iyo hamsadii idraabkuna marka waa idraab intiqaali ah waay waxbaa laga soo guurayaa wax kalaa loo soo xujo kalaa loo soo guurayaa idraab oo ibdaali ah ma aha kii hore marka waa iska baatil in la leeyahay maaha xujadii hore sideeday u taagan tahay waxaana aada caabudaysaan dhulka miyay wax ka abuureen waa taagan tahay taas iyadoo taa taagan baa haddana waxaa loo soo daadegay mid kale am lahum bal e alahum miyay leeyihiin iyagu shirkun wadaag miyay leeyihiin shirkad fi samaawaati cirka dha ciraryaale ay ku leeyihiin dhul bal ka soo saara waxay ka abuureen cirkiina hadday shirkad ku leeyihiin bal sheega iituunii iila kaalaya intaa marka xujo kale haddana la gelaya oo naqli ah wax naqli ah oo lasoo guuriyo lagu qanco haddaad haysaan oo shirkigii fasaxayo towxiidkiina meesha ka bixinayo keena iituunii iila kaalaya bikitaabin kitaab iila kaalaya oo ii keena kitaabka oo min qabli haadaa kan oo qur-aanka hortiis ah kitaab qur-aankan ka horeeyey oo shirki in ilaahay qeyrkii la caabudo tilmaamaya bal ii keena ow amase athaaratin ii keena ila imaada raad athaaratin marka bimacnaa albaqiyatu waa laga macneeyaa ishtiqaaqiisana markaa waxa ay tahay athartu shay-a uhiiruhu ithaaratan athaaratan yani macnuhu marka waxaa weeyaan wax baqiyo oo raad cilmi ah bal ii keena raad cilmi ah raadkuna waxaa weyaan xataa shay hadda baab qeyb intiisa badan ay baaba-een wax ay ka hareen oo cilmi ah bal iila imaado marka albaqiya haddaan ku macnayno macnaha labaadna waxay tahay aw ahaaratin min alahari inayba ka timid aladi huwa alriwaayatu walidalika xadiidka iyo riwaayada waxaa la yidhaha cilmu lhar aw athaaratin werin ii keena marka riwaayo wax la warinayo oo dad ambiyadii ilaahay laga warinayo sanad lagu warinayo bal ii keena waay oo min cilmin taa oo min cilmi riwaayadaa oo min cilmin cilmi ah ii keena riwaayo cilmi ah bal la imaada keena marka kitaab keena amase riwaayo keena cilmi oo ambiyada ilaahay sanad saxiixa loogaga warinayo ma haysaan waa intaadan ayb macnaha saddexaad ow athaaratin laga macnaynayo in laga wado min alahari bimacna alcalaama ow athaaratin calaamad ii keena waay marka calaamadda oo min cilmin cilmi ah ii keena in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaya haddaad tihiin ood ku run sheegaysaan ilaahay keyrkii in la caabudo hadday dhab tahay ood warkiina aad ku run sheegaysaan bal wax lagu qanco keena bani aadamkuna de wuxuu u baahan yahay cilmi inuu ku qanco wixii aan cilmi iska ahayn ee iska qajajac iyo mukaabara iska ah qof kastaa waa samayn karaa waana ku dadaali karaa waana la imaan karaa marka kitaab ilaahay miyaa laga soo helaa shirki baa aasaxsan nebi ilaahay miyaa laga soo guurin karaa ilaahay xaqiisa ha laga tago waa maya maa kaana libasharin an yu'tiyahu allahu alkitaaba walxukma walnubuwa uma yaquula linnaasi kunuu cibaada lii min duuni illahi walakin kunuu rabbaaniyiina bima kuntum tucallimuuna alkitaaba wabima kuntum tadrusuun walaa ya'murakum an tattakhiduu almalaa'ikata walnabiyiina arbaaban ayamurukum bilkufri bacda id antum muslimuun marka nebina lagama keeni karo walidaalika waad la yaabaysaa mas'alo towxiid ah oo xaq ilaahay looga waramayo ayaad aad ula yaabaysaa qof inuu yiraahdo shirkigii iyo ilaahay in wixiisii cid kale lala siiyo ama nebi ha ahaato ama cid kale ha ahaatee ayaa diinta ilaahay sheegaysaa inuu qof yiraahdo waa la yaab wax cilmi a looma keeni karo ayb in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaya waman adalu miman yadcuu min duuni illahi man laa yastajiibu lah dhinac kale haddana wax laga tusayaa waman yaa adalu ka dhumis badan minman axad yaa ka baadinimo badan oo ka dhumid badan yadcuu baryaayo ama caabudayo min duunillaahi alla sokadiisa man caabudayo axad laa yastajiibu aan ajiibaynin lahu isaga aan u ajiibaynin ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamaha aan ajiibaynin oo wahum iyagu haafiluuna kuwii moog waaye can ducaa'ihim cibaadadoodaas kuwii moogba waaye oo warba aan u haynin wa idaa haddii xushira nnaasu dadkii lasoo ururiyo qiyaamaha kaanuu waxay ahaanayaan acdaa'an acdaa col ayay ahaanayaan lahum kuwan wax caabuday bay u ahaanayaan wa kaanuu waxay ahaanayaan kaafiriina kuwa diido bicibaadatihim cibaadadooda inkiro oo annaga maanaan idiin dirin annagana caabuda idinma aanan dhihin sidaasay dhahayaan waman yaa adalu ka baadinimo badan minman yaa ka baadinimo badan ay laa axada adalu minhu minman yaa ka baadinimo badan yadcuu caabudayo ama tuugayo min duunillaahi alla sokadiisa man man dabcan waxaa loo isticmaalaa yacni caaqilka ayaa man loo isticmaalaa iyagana waxyaabaha ay caabudayeen dhagxaan iyagu ay dhoodhoobteen bayba ahaayeen waxaa suuragal noqon kara marka iyaga sida ay la tahay in lagula khitaabayo asnaamtu waa la weyn yihiinoo wax caqli ku jiro oo yacni ama malaa-ig iyo ah iyo ayay ka rumaysan yihiin marka saabaa man loo yiri amase man laa yastajiibu lahu haddii ay dadee dad bani aadam ay caabudayaanna waa un la mid ayb waman yaa adalu ka dhumitaan badan oo ka baadinimo badan minman yaa ka baadinimo badan yadcuu tuugayo oo caabudayo min duunillaahi alla sokadiisa man caabudayo axad laa yastajiibu aan ajiibaynin lahu isaga marka laa yastajiibu lahu macnaheeda ay laa yuhiibuhu qof aan hawaabinaynin haddii uu caabudana aan thawaab siinaynin hadduu ka tagana aan ciqaab u haynin oo aan arsuqaynin oo hadduu risqigiisii iyo waxaa u baahan yahayna aan arsuqaynin ilaa yowmi alqiyaamati ilaa iyo maalinta qiyaamaha wahum iyaguna qaafiluuna kuwii moog waaye can ducaa'ihim baryadooda maba ka warqabaanba wayba moog yihiin inay in la caabudayo war uma hayaanba markaas eedda jamaadaadku waxba ma oga in la caabudaa iyo in kale war uma hayaanba naca ninkii dhagax iyo iska dhoodhoobo ama ciid iska caabudo ayb waidaa haddii xushira annaasu dadka lasoo ururiyo qiyaamihii kaanuu lahum waay kaanuu waxay ahaanayaan acdaa'an col ayay lahum u ahaanayaan kuwii la caabuday kuwa wax caabuday wa kaanuu waxay ahaanayaan kaafiriina kuwa inkirayo o diidayo bicibaadatihim cibaadadooda ay jaaxidiina bicibaadatihim waxaanan soo marnay marka tabara'naa ilayka maa kaanuu iyaana yacbuduun fi suurati lqasas waidaa tutlaa calayhim waidaa haddii tutlaa la aqriyo calayhim iyaga korkooda lagu aqriyo aayaatunaa aayaadkeenna haddii lagu aqrinayo bayinaatin xaal ay yihiin aayaadkeenna kuwa cadcad qaala aladiina kuwii waxay dhahayaan kafaruu kufriyey lilxaqi liajli lxaqi xaqa lagu aqrinayo dartiis ayay waxay u dhahayaan lamaa markii jaa-ahum uu u yimid xaqii haadaakani sixrun sixir weeyaan sixirka oo mubiinun cad lilxaqi laamta ku jirta waa tacliil ayb laamu lcilati waay marka waxay u dhahayaan haadaa sixrun mubiin xaqa dartiis waay nacam xaqan ayay rabaan inay sacab saaraan khuraafaad iyo sixir ayay ku shabahayaan marka waidaa haddii tutlaa la akrinaayo calayhim iyaga korkooda aayaatunaa aayaadkeenna lagu akrinayo bayinaatin xaal ay yihiin aayaadkeenna kuwa cadcad qaala aladiina kuwii waxay dhahayaan kafaruu kufriyey lilxaqi xaqa dartiis ayay waxay u oranayaan lamaa markii jaa-ahum xaqi uu u yimid haadaakani sixrun sixir weeyaan sixirka oo mubiinun cad qur-aankii bay sixir ku sheegayaan de qur-aanka sida uu yahayna iyo si sixri yahay waa kala fog yihiin am yaquuluuna iftaraahu bal e ayaquuluuna miyay odhanayaan iftaraa waxaa abuurtay qur-aankani moxamed iftaraa wou abuurtay moxamed hu qur-aankan ayuu been abuuray qul waxaa tiraa in iftaraytuhu haddii aan been abuurtay aniga falaa tamlikuuna hanan maysaan lii aniga ii hanan maysaan min allaahi alla xaggiisa shay-an waxba iiga hanan maysaan oo ciqaab buu rabbi igu soo dedejin lahaa idinkana igama celin kari lahayn huwa isaga ayaa aclamu ku ogaal badan alleh bimaa waxa tufiiduuna aada falanqaynaysaan oo aada dhex dabaalaneysaan oo aada ku qowleysaan ood oranaysaan fiihi filqur-aani qur-aanka shanigiisa aada ka dhahaysaan rabbi baa ku ogaal badan kafaa bihi rabbi baa ku filan shahiidan marqaati ahaan rabbi baa ku filan beynii an aniga iyo wa beynakum idinka dhexdiina wa huwa isagu alle algafuuru alle dembi dhaafid badan waa araxiimu naxariis badan haddana mar kale waxay yidhaahdeen sixir bay ka hadleen haddana waxay leeyihiin waaba yacnii qur-aankani waa wax lasoo dhoodhoobay oo maxamed baa soo dhoodhoobay isagii baa marka rabbi ku been abuuranayay leeyihiin jawaabta laga bixiyeyna waxay tahay haddii aan rabbi ayba dhacdo maba dhicine mana dhacaysee aan ku been abuuran lahaa ciqaabkiisaa igu imaan lahaa adinkana waxba iima tari lahayn marka ruux ilaahay ku been abuuranaya habeen iyo maalin ilaahay ma deynayo subxaanahu watacaala marka in la daayo arrintiisuna ay marka kor un mar walba ay u socoto oo dadku ku qancayaan isagii rabbi oo u kaalmeynayo subxaanahu wa tacaala kulli waxay tilmaamaysaa markaa nebigu inuunan been abuuranin walow taqawala calayna bacda alaqaawiil la akhadnaa minhu bilyamiin huma laqatacnaa minhu lwatiin haddii marka yacni uu nagu been abuuran lahaa xoog baan u qaba lahayn buu ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala musaylamat alkadaab markuu nebinimada sheegtay waqti yar kadib waa ceeboobay ilal aana magacan ka harin baa ku dhacay oo musaylamat alkadaab ayaa leeraha risaalada nebiga marka kadaab mutanabi ah iyo axad nebi ah oo rasuul ah maba isku ekaan karaan marka wuxuu leeyahay haddaan alla ku been abuuranaya isagaan bay deyn lahayn ee marka taa miyaydnan arkaynin am bal ee ayaquuluuna miyay dhahayaan iftaraa waxaa abuurtay hu qur-aankii waxaa abuurtay moxamed sidaa miyay dhahayaan iftaraa muxamedun hu qur-aankiibuu abuurt ayuu dho ayuu abuurtay oo isagaa markaa la yimid qul waxaa tiraa in iftaraytuhu haddii aan abuurtay qur-aanka oon aniga rabbi ku been abuurtay falaa tamlikuuna hanan maysaan lii aniga ii hanan maysaan min allaahi alla xaggiisa shay-an waxba iiga hanan maysaan oo cadaabka alle idinka igama celin kartaan huwa alle isaga ayaa aclamu ku ogaal badan bimaa waxa tufiiduuna aada dhex dabaalaneysaan ood ku qowleysaan fiihi filqur'aani aada ka oranaysaan waxa aad qur-aanka ka falanqeynaysaan ood sixir ku sheegaysaan muftari muftarayaad inay yihiin aayaadkiisa kuwa la been abuurtay aad ka sheegaysaan kulli ilaahay baa ku ogaal badan oo ku cilmi badan kafaa bihi isagaa ku filan alle bihidaas baa faacilka kafaada ah marka nacam ba-duna waa iska markaa yacni zaa'ida macna ta'kiidna uu ku jiro waxay ka dhigan tahay marka kafaa huwa ama kafallaahu allah ku filanba shahiidan xagga markhaatida isagaa ku filan alleh beynii aniga iyo wa beynakum idinka dhexdiina markhaati allah ugu filan wa huwa isagu alle algafuuru alle dembi dhaafid badan waa araxiimu naxariis badan qul waxaad tiraahdaa maa kuntu qul dheh maa kuntu ma aanan ahayn aniga bidcan mid yacnii bilow kuwa mid bilow ah oo awal ah oo ugu horeeyo kaa oo mina rusuli rususha ka mid ah anigu ma ahi sidaa ku dheh hortay rusul baa iga horreeyeen wamaa adrii ma ogi maa yufcalu maa maxay baa yufcalu la falayaa bii aniga la igu falayaa iyo walaa bikum idinka waxa la idinku falayo ma ogi yani sidaa ku dhiman in attabicu maa attabicu ma raacayo aniga ilaa maa kii un baan raacaya yuuxaa la waxyoonaya ilaya aniga xaggayga wamaa ana anigu ma ahi ilaa nadiirun ku digaya maahane wax kaleba ma ahi kaas oo mubiinun digidiisu ay caddahay qul maa kuntu bidcan min arusuli bidcan laba macnaa ku jirta oo maa kuntu awala rasuulin ursila rasuul ugu horreeyo la diray aniga ma ahi ayb albidcu walbadiicu fi lashyaai maa lam yura miluhu waa waxaan isagoo kale hore loo arag waay marka rasuul aniga uguma horeeyo ama in la yidhaha maa kuntu ma ahi aniga bidcan daa bidcatin wax cusub ku la yimid aniga ma ahi min arusuli oo rususha ka mid ah yacnii wax aynan rusushii hore la imaanin aniga lama imaanin waaye macnuhuna marka waxuu u dhacayaa towxiidku rusushii horaa la timid anigiina waan la imid oo ma ahan towxiidku wax aniga uun ii gaar aho keligay aan la imid ma aha labadaa macno in laga macnay rasuulna aniga uguma horeeyo waxa aan la imidee towxiidka ahna aniga uguma horeeyo oo hortay baa lala yimid aan wax cusub lama imaanin wamaa adri qul waxaa tiraa maa kuntu maahi aniga bidcan mid u horeeyo min arusuli kaa oo min arusuli rusushii ka mid ah oo hortiisma aan rasuul la arag wamaa adrii ma ogi maa yufcaludan maadan waxaa bannaan waxaa laga dhigi karaa istifhaamiye waa laga dhigi karaa ee naafiyana waawaa laga dhigi karaa wamaa adrii ma ogi aniga ha istifhaamiye weeyaan iyadana wamaa adrii ma ogi maa maxaybaa yufcalu aniga la igu falayaa bi aniga la igu samaynayaa waxa aniga la igu samaynayo ma ogi aniga walaa bikum iyo idinka waxaa la idinku samaynayana ma ogi marka iyadooda midaan ay maa yufcaludan maadaan istifhaamiye ay tahay ayaa haddana shaygii lagu cadfaayey baa iyadoo nafyi oo ku jiraa la soo celiyey nafyiga meeshaa laga dhadhansanaa wamaa adriidaa hore iyana waa waa tusaysaaba ayb marka macnuhu waxay tahay wamaa adrii maa yufcalu bi waxa aniga laygu samaynayo ma ogi walaa bikum idinka laydinku samaynayana ma ogi saddex macnaa marka aayaddan ku jirto macna waxa uu leeyahay aakhiradaa laga wadaa waxa aakhira aniga laygu samaynayo iyo idinka la idinku samaynayo ma ogi inay tahay ee siday sidaas ku dhici kartaa dee nebiga aakhiro ilaahay inuu hawaabinayo janno uu gelinayo miyuunan ogeyn isagu haa waa og yahay laakiin cabdullaahi binu cabaas wuxuu yidhi waa qabla intaan la ogeysiinin aayaddan intaan isagaba la ogeysiinin ayaa sidan dheh la yidhi oo liyaqfira laka allaahu maa taqadama min denbika wamaa ta'ahara mu'miniintiina la yidhi wayudkhila liyudkhila almu'miniina waalmu'minaati jannaatin mu'miniintiina meeshay ku dambaynaya waa la yaqaan ee nebigiina meeshuu ku dambaynaya isagana waa loo sheego liyaqfira laka allaahu maa taqadama min denbika wamaa ta'ahara qabla aayaddaas marka intaan la ogeysiinin waayo inta la leeyahay waxaad tiraahdaa aniga nebi maxameda wax laygu sameynayo ma ogi sidaa dheh oo haddii aan marka qiyaamaha aan ka dhigno ibnu cabaas marka inta aan qabla iclaamihi inta aan marka la ogeysiinin bidalika waayo tafsiirka labaad xasanulbasri baa wato isaga wuxuu leeyahay macnaha waxay tahay laa laa yadrii ma oga nebigu ilaa ma yasiiru amruhu macnuhu waxay tahay qiyaamaha ma ahane arrintaydan waxay ku dambayn doonto ay ahaan doonto ma ogi ayb iyo wa amruhum aniga amarkey isaga amarkiisa iyo iyaga shanigooda fi dunyaa adduunyada dhexdeeda waxa uu ku dambaynayo oo ahaan doono ma ogiba ayaa laga wadaa marka ayb ayasiiru amruhu minhum arrintiisa isaga iyaaisaga ku saabsan oo iyaga xaggooda ka imaanayso inay noqon doonto an yaqtuluuhu inay dilaan ow yukhrijuuhu ama ay ka bixiyaan min beynihim dhexdooda ay ka bixin doonaan ow yu'minuu bihi ama inay rumayn doonaan anu war uma hayo waana qeyb arrintaas nacam waxaad igu samayn doontaanna ma ogi inaad irumay doontaan iyo inaad idili doontaan war uma hayo nacam ee nebiguna de qeyb ma ogeynoo qeybku ilaahay unbaa marka keliya mutlaqan ogaa tafsiirkaas marka xasanulbasri baa ku macneeyay wakhtaarahu abariyu abarina tafsiirkaasuu doortay macno saddexaad wuxuu leeyahay wamaa adrii maa yufcalu bi walaa bikum ficilkan waxaa laga wadaa waxa la igu farad yeeli doono ee axkaam ah aniga ma ogi waay ilaahay unbaa yaa wax igu farad yeelaya ay wamaa adrii maa yuftaradu calaya wa calaykum waxa soo degi doono ee axkaama ilaahay unbaa aniga i ogeysiinaya maahane waxba kama ogi ma ogi sidaana macnahana iyadana in loo jeedo waa la tilmaamay macnaha faraadna qaar ayaa sheega oo waxay leeyihiin inamaa kana hada fi amrin kana yantadiruhu min allahi fi gayri thawaabi walciqaab waa wax nebigu ilaahay uu ka sugaayey ayuu leeyahay anu ma ogi sidau noqon doono ka waxaasi ma ku saabsana arrintu thawaab iyo ciqaab waayo thawaabka ciqaabka waa ogaa nebiga sal alla ly slam marka qofku ma dhihi karaan ma ogi gaaladan hadday dhintaan oy gaalnimo ku dhintaan ma ogi meelay aadayaan aniga muminiintu hadday iimaan qofku hadduu iimaan ku dhinto ma ogi ani meeluu aadayo yani masiirkiisa dambe meeshau ahaanayo ma ogi labaa kala duwan marka de qof aan waxyigu janno uga marqaati kicin ma looga marqaati kici karo qof aan nool oo waxyigu naar ounan uga marqaati kicinna ma looga marqaati kacayo laakiin dadka waxay ku xiran yihiin owsaafta ay ku sifaysay ay ku dhintaan kii marka ilaahay agtiisa iimaan uga dhinto jannaa u dambaynaysa nacam kii ilaahay agtiisa gaalnimo uga dhintayna oo xaggaa marka gaalnimo rabbi kula kulmayna waa la ogyahayo naar u gelaya nacam oo taas qur-aanka ayaa sheegay maaha intaas ma laga shakinayo nacam ayb macaanidaas marka ayaa ku jirto aayadda ee xadiid waxaa jiray nabiga sala allahu calayhi wasalam cuhmaan ibnu madcuun ayaa jiraday markii dambena dee ilaahay baa oofsaday rasuulkaa yimid waa usoo galay markaasuu wuxuu yihi raxmat ullaahi calayka abasaaib abu saa'ibow ilaahay naxariistiisa korkaaga ha ahaato fa shahaadatii aniga marqaatideyda waxay tahay qad akramaka allaahu alla inuu ku karaameeyey fa qaala nabiyu waxaan u jeedaa waxaa usoo galay qof baa usoo galay markaasuu saa yidhi fa qaala nabiyu sal l l slam wamaa yudriika maxaa ku ogeysiiyey ana allaha qad akramahu inuu alla karaameeyey faqultu laa wallahi laa adrii faqaala nabiyu sal l slam amaa huwa cuhmaan faqad ataahu lyaqiin waxaa u timid buu yidhi geeridii min rabbihi bay uga timid wainii laarjuu lahu lkhayra aniguna khayr baan isaga u rajeynaa yani nebigu wuxuu diidaya umulcalaa oo gurigeeda uu ku xanuunsanayay ayaa waxay tiri markhaati waxaan ka ahay inuu ilaahay karaameeyey ninkan wanaagiisii iyo khayrkiisii iyoy arki jirtay markaabuu nebigu wuxuu yihi wa aniga oo nebi moxamed ahba ma ogi adigaa ku ogeysiiyey marka wamaa adri maa yufcalu bi walaa bikum ayuu xadiidku marka la macnaya markaabuu nebigu wuxuu baray sida ay dhahayaan oo ah raje inay u rajeeyaan marka khayrka saa un qofka in la yiraahdo ayb marka qiyaamaha haddii la yiraahdo hawaabka ciqaabka qiyaamahana markii dambe waa la ogeysiiyey haddii qiyaamo ay tahay hadday adduunyo tahayna dee nebigu qeybka ma ogeyn waxa soo socdo ayb arrintaana nuqsaan nebiga kuma ahana ogaada in attabicu maa attabicu ma raacayo aniga ilaa maa kii un baan raacaya yuuxaa ilaya la ii waxyoonayo xaggayga wamaa ana xaggayga loo waxyoonayo wamaa ana maahi anigu ilaa nadiirun mid digayo un dige un baan ku ekahay inaan digaayo mubiinun digidiisu caddahay abuu xayaan ilandalusi wuxuu yihi baxrulmuxiidka haada istislaamun aayaddan waxaa ku sugan buu leeyay istislaam isdhiibid in cilmulgeybka rabbi loo sallimo oo alle laysu dhiibo sidaa watabaru-un iyo istislaamun isdhiibid alle laysu dhiibo iyo watabaru-un ka beri noqosho min cilmi lgeybi cilmulgeyb ama min cilmi lmagiibaat waxyaabaha maqan ogaalkooda in laga beri noqdo ayb wawuquufun iyo in la dul istaago maca anadaarati min cadaab illaahi addoonnimada iyo rasuulnimada bis uu nebiga dul taagnaa anu waxaan ahay mid idiin digaya un bis cilmulgeyb marka ay tahay ilaahay unbaa garanayo qeyb ma ogi wixii ilaahay i ogeysiiyey unbaan ka ogaan karaa mutlaqan marka caalimulgeyb allah bis istislaam baa marka ku jira iyo tabaru-un min cilmi lmagiibaat qul ara-aytum in kana min cindi illahi wakafartum bihi washahida shaahidu min bani israa'iila calaa milih qul waxaa tira ara-aytum bal ii sheega igaga warama maadaa taquuluuna maxaad dhahaysaan ara-aytumta labadeeda mafcuul waa lasoo qadaraa waxaan ugu sahlan in lagu soo qadaro qul waxaad tiraahdaan ara-aytum bal iiga ii sheega bal maadaa taquuluuna maxaad dhahaysaan maxaad odhanaysaan in kaana haddii uu ahaaday min cindillaahi in kaana haddii uu ahaaday huwa qur-aanku min cindillaahi ilaahay agtiisa hadduu ka ahaaday wa kafartum idinkana aada ku gaalowdeen bihi bilqur-aani qur-aankii aada ku kufriseen wa shahida walxaal qad shahida uu marqaati kacay shaahidun mid marqaati kacayo kaa oo min bani israa'iila reer bani israa'iil kaa ka mid ahaaday calaa milihi isagoo kale uu ku marqaati kac ku furay ayb calaa milihi ay calayhi waayo qur-aankiiba uu ku marqaati furay fa aamana wuu rumeeyey fa aamana uu rumeeyey isagii wastakbartum idinkana aada san taagteen ayb maxaad odhanaysaan haddii xaalku sidaaba uu yahay ayb jawaabu shardigii marka waa maxduuf ee markaa yacnii in kaana min cindi illaahi jawaa jawaabtaa jawaabu shardigu waa maxduuf macnuhuna wuxuu ka dhigan yahay alaysa qad dalamtum oo haddaad sidaa arrintu ay noqoto idinku miyaydnan dulmi falin markaas haa waayo dulmiyaad fasheen alaysa qad dalamtumna in jawaabu shardigu qadaran uu yahay waxaa laga fahmay siyaaqa oo in allaha laa yahdi lqowma aldaalimiina baa laga gartay in allaha alle laa yahdii ma hanuuninayo alqowma qolo aldaalimiina dulmi falay ilaahay ma hanuuninayo qul waxaa tira ara-aytum bal ii sheega maadaa taquuluuna maxaad odhanaysaan in kaana hadduu qur-aanku yahay kaanada ismigeeda waa la qadaraa waana qur-aanka ay in kaana alqur-aanu hadduu ahaado min cindillaahi ilaahay agtiisa hadduu ka ahaaday qur-aankani wa kafartum idinkuna aada ku kufriseen bihi qur-aankii ayuha lmushrikuun mushrikiinay wa shahida walxaal qad shahida uuna marqaati kacay shaahidun mid marqaati kacayo kaas oo min bani israa'iila reer bani israa'iil ka mid ah cabdullahi bnu salaam yacnii warkan macnihiisu wuxuu yahay idinka oo juhaal ah oon waxna aqrin karin waxna qorin umiyiin ah inaad inkirtaan dadkii cilmiga lahaa iyo kutubtii hore yaqaanayna ay rumaynayaan arrintaa maxaa lagu macnayn karaa marka nacam waa arrin muhiim ahoo weyn oo qof jaahil ana meesha uu ka jaajaaleynayo ninkii cilmiga lahaana ou arrintaa xaqiiqdeeda ou rumaynayo marka dee jaahilku murankiisu yani muxuu macnoo samaynayaa waay idinku miyaydnan isku laabanaynin oo isku noqonaynin shaahidkaasna cabdullaahi bnu salaam ayaa inta badan ay ku macneeyaan ahlu cilmiga qataada iyo daxaak iyo oo cabdullaahi bnu salaam wuxuu ka marqaati kacay nebiga nebinimadiisa risaaladiisa waana rumeeyey qur-aankiina waa waa uu ka marqaati kacayo waa rumeeyey ayb yahuuddii markaa dee juhaasha ahaana cawaamta ahaa iyo mushrikiin alcarabna muran unbay la taagnaayeen iyo inkiritaan wa shahida walxaal qad shahida uu marqaati kacay shaahidun ku marqaati kacaya iyadoo uu ka marqaati kacay min bani israa'iila reer bani israa'iil ka mid ah calaa milihi ay calayhi qur-aanka uu ka marqaati kacay calaa milihi marka milida waa sila oo markaa de waxaa weeyaan iyada marka calaa milihi ay calayhi oo kaley ka dhigan tahay zaa-ida waay iyada xarafkaana marar badan tarki sidaasoo kale waa ku yimaadaa xagga yani icraabta ayb fa aamana uu rumeeyey wastakbartum idinkiina aada san taagteen haddii arrintu sidaa tahay alastum alaysa qad dalamtum xaalkum yownan ahayn idinku inaad dulmi fasheen ama in la yidhaha famani lmuxiqu mina wa minkum annaga iyo idinka yaa xaq leh marka hadday arrintu sidaa u dhacdo in allaha alla laa yahdii ma hanuuninayo alqowma qolo ma hanuuninayo aldaalimiina dulmi falay walidalika cabdullahi bnu salaam markuu islaamay yahuudda marka hore nebigu wuxuu ku yidhi ka qari soo geli warso kayfa wuxuu yidhi marka cabdullahi bnu salaam see idinku ahaa markaasay yidhaahdeen xabrunaa annaga waa caalimkeenna wabnu xabrinaa caalimkeennii baa dhalay wiilkiisii waaye khayrunaa wabnu khayrinaa kii noogu fiicnaa waay markaasuu yidhi haddii risaaladeyda ou qiray ka warrama markaa bay yidhaahdeen maba dhici kartaba sidaas isagiibaa soo baxay risaaladiibuu hortooda ku qiray markaas bay isla markiiba ay yidhaahdeen sharunaa wabnu sharinaa kii noogu sharta badnaa waayo kii noogu sharta badnaana ou dhalay badanaa dadku hadday jahli un iyo hawo jahli ama hawo iyaga ku jira hadday ku hadlaan waxaa weeyaan taqalubkooda iyo gadgadoonkooda aada u badanayo qofkii maantana waxaa laga yaabaa agtiisu inuu caalim ka yahay hadduu hawadiisa khilaafana uu isku bedelayo jaahil ayb dad badanoo ummadan ka mida lafteeda waxyaabaha yahuudda looga dayday wax kamida in allaha alla laa yahdii ma hanuuninaya alqowma qolo aldaalimiina dulmi falow mushrikiin ah waqaala aladiina kafaruu waqaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kafaruu kufriyey liladiina kuwii waxay ku yidhaahdeen aamanuu rumeeyey low kaana haddii uu ahaan lahaa tasdiiqukum bimuxamedin rumayntiina aada muxamed rumayseen khayran hadday khayr tahay maa sabaquunaa ma aynan nooga hormareen ilayhi kaa tasdiiqa iyo rumaynta noogamaba aynan hormareen iltifaadaa ku jira waxaa la yidhaha balaaqada ayaa meeshaan ku jira oo warku wuxuu ku socday waqaala aladiina kafaruu liladiina aamanuu low kaana khayran warku marka mu'miniintay ku wadaan yacni low kaana khayran tasdiiqiina aada rumayseen muxamed haddii uu khayr yahay maa sabaqtumuunaa ilayhi in ayaa saa yacni marka khitaabka lagu socdo saasaa warka uu ku toosnaan lahaa noogama aydnan hormarteen idinka oo annagaa idinka fiican oo annagaa idinkaga hormari lahayn waay haddaba macnuhu waa un sidaas nacam laakiin asaaliibta carabiga waxaa ka mida iltifaat iyadoo khitaab lagu wado hayba in loo bedelo qeyb in loo bedelo iyadoo lagu wado takallum in loo bedelo marka qeyb wahaakada loo bedelo qeyba qur-aankuna usluubkaa waa ku jiraayo suuratu yuunusna waa kusoo marnay huwa aladii yusayirukum fi lbari walbaxri xataa idaa kuntum fi lfulki wajarayna bihim wajarayna bihim iyagaana markii hore warka uu ku socday nacam huwa aladii yusayirukum khitaab uu ku socday markii dambena waxaa laga dhigay qeyb oo bihim ayaa meeshii la keenay waa iltifaat bihim kuwaan la sheegayo kuwii hore leh nacam kuwan marka ay leeyihiin low kaana tasdiiqiinu hadduu ahaan lahaa khayran wax fiican oo khayr hadduu ahaan lahaa maa sabaquunaa ilayhi maynan nooga hormareen tasdiiqaas oo idinkaanba noogamaba hormarteen saasaa laga wadaa ama in macnuhu uu yahay yahuuddu ay leeyihiin kuwan carabta noogama aynan hormareen oo annagaa cilmi leh annagaa ku hormari lahayn dadkan kale nabiga rumeeyey sal l slam maynan nooga hormareen waxaasoo dhan marka yacni waxaa weeyaan waa un iska mucaanada waid lam yahtaduu bihi waid waqti lam yahtaduu aynan ku hanuunin bihi yacni bimuxamedin sala allahu calayhi wasalam nebi moxamed aynan ku hanuunin fasayaquuluuna waxay odhan doonaan haadaakani ifkun been abuurad weeyaan been abuuradka oo qadiimun hore wax hore oo lasoo dhoodhoobay oo been abuurad ah weeyaan bay dhihi doonaan bihidan marka in nebi moxamed loo celiyana waa bannaantaha bihi bilqur'aani in la dhahana waa jaa-is ayb waid goor lam yahtaduu aynan hanuunin bihi bilqur'aani aynan ku hanuunin bihi bimutaabacati muxamedin sala allahu calayhi wasalam aynan ku hanuunin fasayaquuluuna waxay dhihi doonaan haadaakani ifkun weeyaan been abuurad qadiimun horreeyey qofku markii de wanaagga uu heli waayo waa inuu un ceebeeyaa wanaaggii wa min qablihi kitaabu muusaa imaaman waraxma wa min qablihi qur-aankan hortiis kitaabu muusaa muuse kitaabkiisa ayaa ahaa waa towreed imaaman xaal uu yahay khayrka mid dadka ku hogaamiyo wa raxmatan naxariis xaal uu yahay wahaadaa kani oo qur-aanka ahna kitaabun kitaab weeyaan musadiqun rumaynayo likitaabi muusaa u rumaynayo muuse kitaabkiisa lisaanan xaal uu yahay yacnii luqad lisaanka oo carabiyan carabi loo nisbeeyey xaal uu yahay marka lisaanan in xaalo lagu nasbiya waa bannaan tahay iyo mansuub binasci lkhaafid xarafkii jer in laga gooyey oo saa lagu nasbiyayo macnuhu markaa wuxuu noqonayaa kitaabun wahada kitaabun musadiqun waay likitaabi muusaa lisaanan bilisaanin ayuu kusoo degay luqad carabiyin carabi loo nisbeeyey marka ba-dii baa marka laga jaray markaasa waxaa lagu nasbiyey binasci lkhaafidi labadaa marka waa bannaan tahay lisaanan xaal uu yahay luqad carabiyan carabi loo nisbeeyey isagoo ah ayuu u rumaynayaa nabiyullaahi muusa kitaabkiisa liyundira maxaana loo soo dejiyey oo loo keenay liyundira inuu digo aladiina kuwii uu u digo dalamuu shirkiga falay dulmiga falay wa bushraa iyo bishaaro inuu noqdo darteed lilmuxsiniina kuwa ixsaanka la yimid oo u ahaado in aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu in aladiina kuwii qaaluu yidhi rabbunaa rabbigeen annaga allaahu allah waay uma markaa dabadeed istaqaamuu toosnaaday oo ku toosnaaday yacni iimaanka ay ku dhawaaqeen oo ay qalbigiina ka rumeeyeen ku toosnaaday falaa khawfun cabsiyo calayhim korkooda ma ahaanin walaa hum mana ahaanin yaxzanuuna kuwa murgayo tiiraanyoonayo ulaa-ika kuwaada asxaabu ljannati jannada asxaabteeda waaye khaalidiina xaal eeyihiin kuwii waarayo fiihaa jannada dhexdeeda ku waarayo iyagoo ku waarayo jazaan jazaan jazaahum ullahu alla waa abaalmariyey jazaan abaalmarin buu ku abaalmariyey bimaa kii sababkii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay sameynayeen aayaddan oo kale suuratu fusiladan istiqaamadii iyo macaanideeda kusoo marnay wawasayna alinsaana biwaalidayhi ixsaanaa wawasaynaa waanu dardaaranay al-insaana insaankii baanu u dardaaranay biwaalidayhi labadii dhashay baan ugu dardaaranay ixsaanan an yuxsina ilayhimaa inuu u ixsaan falo ixsaanan ixsaan falid inuu u ixsaan falo xamalad waxaa xambaartay hu insaankii ummuhu hooyadii ayaa xambaartay kurhan yacni daakara daakur daata kurhin xaal ay tahay midii markaa yacnii kahanayso iyadoo kahanayso kahashaduna de waxay ka imaanaysaa culayska oo maahan marka inaynan rabin maaha waa rabtaa laakiin culayskii iyo shiddadii iyo mashaqadii waa la kahanayaa mashaqada dabcan marka xarafkani kurhanna waa la akriyey karhanna waa la akriyey ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen kurhan iyo karhan waa isku macno oo yani waa dacfun iyo ducfun oo kale wa dacfun iyo ducfun faqrun iyo fuqrun oo kale wa ayb qaar kalena waxay yidhaahdeen kurhan waa ismigii karhanna waa masderkii sida marka fashaaribuuna shurba alhiimi iyo sharba alhiimi haddii marka laga dhiga karhan waxaa weeyaan waa masder faclun maqiisu lmucadda haddii la yiraahdo kurhanna waaba yacni ismigii waaye marka karhan waa dhibsashadii ee kurhanna marka waa ismigii marka iyo magac ahaan ama ism isim ahaan ayuu marka noqonaa macnihiisa maa ayb dhibaatadii waayo marka macnaha kurhan dhibaatay noqonay marka ayb in labadooda isku macno laga dhigaana fudud wawasayna alinsaana insaankii baanu u dardaaranay biwaalidayhi labadii dhashay baanu ugu dardaaranay an yuxsina inuu u ixsaan falo ilayhimaa xaggooda ixsaanan ixsaan falid hooyadii baa gaar loo bixiyey marka labadii waalid si caama markii loo sheegay hooyadii baa haddana gaar loo xusay xamalathu way xambaartay waxaa xambaaray insaankii ummuhu hooyadii ayaa xambaartay kurhan daata kurhin iyadoo u saaxiib ah kahasho iyadoo u saaxiiba hadda markaa xaalo ayaan ka laqbayna kurhan waxaa kaloo bannaan in laga laqbeeyo nacti oo mancuudkiisa lasoo qadarayo oo xamlan xambaaritaan ayay xambaartay xambaaritaanka oo kurhan daa kurhin xambaaritaanka oo daa kurhin dhibsasho u saaxiib ah oo la dhibsado sida uu u culus yahay yani wawadacat way dhigtay hu insaankii bay dhigtay waa foolatay kurhan daata kurhin kahasho xaal ay u saaxiib tahay wa xamluhu xambaaridiisa iyo wa fisaaluhu ka go-itaankiisa oo hooyadii ka go-aya naaskeeda halaahuuna shahran halaahuuna soddon waaye shahran min shahrin oo bilood soddon bilood marka aayadan marka soddon bilood marka la yihaaha aayadan iyo aayatu luqmaan ayaa marka laysu geeyo wuxuu ka qaatay cali bnu abi aalib radia allahu canhu aqalu lxamli inuu yahay sittatu ashhurin sida uga qaatay aayaddan soddon bilood ay sheegtay wlwaalidaatu yurdicna awlaadahuna xowleyni kaamilayni marka ilmaha loo dhammaystiro nuugmadana laba sano nacam marka soddon bilood markaad laba sano ka jarta muxuu noqonaa marka soddon bilood marka laba sano laga jaro afar iyo labaatan bilood ay lix baa haraysa nacam aayaddan aqalulxamli bay sheegay marka nacam ayb aayaddii luqmaan iyada lafteeda waxaa ku jirtay waxaa ku jirtay wain jaahadaaka calaa an tushrika bi aayatii ka horreysa wawasayna alinsaana biwaalidayhi xamalathu umuhu wahnan calaa wahnin wa fisaaluhu fii caamayni wa fisaaluhu fii caamayni ka naas ka go-idiisu waa laba sanaa la yidhi halkaana waxaa la yidhi wa xamluhu wa fisaaluhu uurkii intii lagu waday iyo ka go-itaankaas marka laysku daraa halaahuuna shahran la yidhi waxaa uga soo baxday marka meesha aqalulxamli lix bilood haddii marka nin haweeney ou lix bilood iyo wax yar ou qabay oo ay ilmo dhasho de ilmahaasi waxaa weeyaan isagaa loo nisbeynaa isagay u nisbo sheeganayaan waayo aqalulxamli waa lix bilood iyo muddadii jimaaca iyo muddadii dhalmada daqiiqadaha marka lagu daro nacam intaas marka ilmahii inay ugu dhalan karaan wa akharu lxamlina imaamu shaafici intuu isagu arkay afar sano sheegay nacam akharuhu waxaa weeyaan afar sano marka haddii ninku ou haweenay intuu furo aan la guursanin muddo dheer ka bacdi afar sano ilmo ay ku dhashaan afartaas sano wixii ilmaha waa la haleeshii karaa hadduu isagu inkiraayo waa baab kale licaan ou gelayaa min baabi licaan ou ku inkiraa nacam ayb waayahay wa xamluhu yacnii xambaaritaankiisa wa fisaaluhu naaska go-itaankiisa halaahuuna soddon waayo shahran min shahrin bilo ah xataa idaa goortii balaqa uu gaaray ashuddahu xoogowgiisa markuu gaaray markuu xoogeystay wabalaqa uu gaaray weliba arbaciina afartan sanatan min sanatin oo sano ah afartan sano qaala wuxuu yidhi kii wanaagsanaa rabbi yaa rabbi rabbigayow owsicnii igu ilhaami oo igu riix an ashkura inaan shukriyo nicmataka nicmadaada aan ku shukriyo allatii nicmada oo ancamta aada nicmaysay calaya korkayga aa ku nicmaysay wacalaa waalidaya labadayda waalid korkooda aad ku nicmaysay wa an acmala iyo inaan sameeyo igu ilhaami saalixan camalan camal camalka oo saalixan hagaagsan oo wanaagsan kaas oo tardaa aad ka raalli noqonayso hu isaga wa aslix hagaaji lii aniga yani ihagaaji ayb fii duriyatii ilmahayga dhexdooda yacni ii hagaaji ayb oo bian tajcalahum inaad ka dhigto waa hudaatan kuwa hanuunsan liliimaani bika adiga ay ku rumeeyaan ku hanuunsan waitibaaci mardaatika iyo waxaa adiga ku raaligelinaya inay raacaan ayb waalidkiisiina marka yacni waa ka shukrinayaa iyagiina markaa yani rabbina waxbuu waxuu weydiisanayaa ubadkiisiina in ilaahay hagaajiyo wa aslix hagaaji lii aniga iyo hagaaji fii duriyatii duriyadayda dhexdeeda oo hagaagaasna marka waa iimaanka wax kale maaha inay lacag tacbaan tiro badan maaha maal badanna maaha inay ilmo badan sii dhalaan un keliya ilmo un iska dhalaan ma aha ee ujeedku waxa ay tahay inay iimaan igu raacaan waayo markay iimaanka ku raacaan qiyaamaha waa is anfacayaan wladiina aamanuu watabacathum duriyatuhum biiimaanin alxaqnaa bihim duriyatahum wamaa alatnaahum waa ka ilaahay fii suurati duur dhahaya inii aniga tubtu waan soo noqday ilayka xaggaagaan usoo noqdon u toobadkeena wa inii anigana min almuslimiina kuwa hogaansamay ayaan ka mid ahaaday ulaa-ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan nataqabalu aan aqbalayno canhum iyaga xaggooda axsana maa shay wanaagiisa kan ugu wanaag badan camiluu ay sameeyeen waxay sameeyeen kan ugu wanaagsan ayaanayaan u aqbalaynaa wanatajaawazu waan dhaafaynaa can sayi-aatihim xumaanyaalkooda xaggooda ayaan dhaafaynaa fii asxaabi ljannati maca asxaabi ljannati xaal ay jannada dadkeeda la jiraan la jirkooda ay yihiin wacda asidqi wacadahum allahu allah u yaboohay wacda sidqi run yabooheed waa min idaafati sifati ilaa mawsuufiha ballanqaadkii runta ahaa waay macnaha wacadahum allahu allah u yaboohay wacda sidqi runtii yabooheedii ayuu ugu yaboohay alladii kaa oo kaanuu ay ahaayeen yuucaduuna in loo yaboohayay kaas waa marka midkii ilaahayna xaqiisa gartay waalidkii dhalayna xaqoodii gartay kii kalena xaalkiisu see waaya ee isku daray kufr bacigii inuu inkiro waalidkiina uu markaa wanaaggii marka aan u ogolaanin waladii kii insaankii qaala yidhi liwaalidayhi labadii dhashay ku yidhi uffin uff lakumaa acnii waxaan u jeedaa lakumaa labadiinaanaan idiin jeedaa marka uffin waa ismu ficlin weliba ismu ficil mudaaric weeyaan atadajaru waan ka yaqyaqsoonaa waay iyou ka yaqyaqsoonayaa acnii lakumaa idinkaan idiin jeedaa lakumaa marka jaari majruurku wuxuu ku tacalluqayaa ficil lasoo qadaraya bimacnaa acnii a markaayb waladii kii qaala yidhi liwaalidayhi labadiisii waalid ku yidhi uffin uff ku yidhi lakumaa acnii waxaan u jeedaa lakumaa labadiinaan idiin jeedaa atacidaaniinii ma ii yaboohaysaan oo ma waxaad igu yani aad yani ii sheegaysaan an ukhraja in la isoo bixinayo min qabrii qabrigayga la iga soo bixinayo walxaal qad khalad iyadoy tagtay alquruunu quruuntii ahlulquruuni quruuntii hore min qabli aniga hortay ay tageen oo aynana soo noqonaynin aaway wixii dhintayee hore ummadihii hore maa ay soo noolaadaan aawa wahumaa waa sidaa buu yidhi walxaal humaa labadii waalidna yastakiihaani ay gargaar dalbayaan allaha alle ay bilaahi alle ay ku gargaar dalbayaan yaquulaani ay dhahayaan waylaka hoogaaga eh aamin rumey bilbachi bachiga rumee ilaahay rumee xuquuqda lagugu leeyahay u hogaansan ina wacdallaahi alla yaboohiisa xaqun weeyaan mid dhab ah waay oo aan marnaba biyo kama dhibcaan ah waay fayaquulu wuxuu dhahayaa maa haadaakani maahan ilaa asaatiiru lwaliina kuwii hore waxyaabihii ay sadareeyeen oo ay qorqoreen weeyaan sidaasay dhahayaan ayib mufasiriintu in badan waxay yidhaahdaan aayaddani waxay ka waramaysaa cabdiraxmaan ibnu abi bakar qaar baa dhahayo qabla islaamihi intuunan islaamin ayaa isaga iyo labadiisii waalid dhex martay arrinkan qaar waxay leeyihiin kale moxamed ibnu abi bakrin iyo waxbay sheegeen waxaan ujeedaa cabdiraxmaan ibnu abi bakrin ayay sheegaan laakiin insaan uun marka gaalada ka mid ahaa inay tahay ayaa wax daliil ah ama yacni sanadkiisu ou sanadkiisu ou nabad galay ma leh oo hadda cabdiraxmaan ibnu abi bakar ku dhajinaya arrintaas maadaama hadda sanad marka aan xaqiiq loogu haynin sidaa marka inaan lagu macnaynin ee la yidhaah sida allaba uu caamka uga dhigay ama uu wasfi guud ou bixiyey wasfigaas oo yacni gaal uu ku dhacayo qof gaal ah ku dhacayo waayo bacdigii buu inkirsan yahay ayb waladii kii qaala yidhi liwaalidayhi labadii dhashay ku yidhi uffin uf ku yidhi lakumaa acnii waxaan u jeedaa lakumaa labadiinaanaan idiin jeedaasaa yidhi atacidaanini ma ii yaboohaysaan aniga an ukhraja in la isoo bixinayo min qabrii la iga soo saarayo walxaal iyadoo qad khalad ay tagtay alquruunu ahlulquruuni quruuntii dadkoodii ay tageen min qablii aniga hortay wahumaa sidaa buu dhahayaa walxaal humaa labadii waalidna yastakiihaani ay gargaar dalbayaan allaha ay bilaahi istikaaa bihina waa la dhahaa istikaaa huna waa la dhahaa bana waa ku gudubtaa bala-aanna waa gudubtaa nacam ayb waylaka hoogaaga eh aamin rumay sidaa bay leeyihiin marka maxay ka gargaar dalbayaan laba macnaa ku jirto shartiisay alle ka magangelayaan waa lagu macneeyaa waxaa kaloo lagu macneeyaay wahumaa yastakiihaani illaaha ibnu jariirna ou maray allay baryayaano in wiilkaas ilaahay hanuuniyo ayay waalidkiina ay rabbi yacni ka baryayaan labadaa macnaa meeshaas marka ku jira ina wacdalla weylaka hoogaaga ee aamin rumey war rumee bachigii rumey ina wacdallaahi alla yaboohiisa xaqun weeyaan mid dhab ah fayaquulu wuxuu dhahayay maa haadaakani ma ahan ilaa asaatiiru lwaliina dadkii hore waxyaabihii ay sarsadareeyeen oo ay qorqoreen maahe wax kale ma ahan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waalihi waasxaabih